runtii xil wareejintii maanta dhacday dekedda boosaaso waxay ahayd wareejintii maamulka dekedda boosaaso oo lagu wareejinaya qolada b n o kuwaasoo la wareegay inay maamulaan muddo soddon sanad ah dekedaha dekedda boosaaso kuna dari doona dhismayaal dekedeed oo dhan afar boqol iyo konton wejiga koowaad iyo wejiga labaad oo laba boqol oo mitir ah marka maadaama dee shaqadii iyagu qabanayaan anaga qaybtayda wasaarad ahaan ama mas-uuliyaddii aan ku maamulaynay waxaanu ku wareejinay ama maamulku de waad garanaysaa lahaansha maanaan wareejin laakiin maamulkii qaybtaas waxaanu ku wareejinay inay managementkii iyo administrationkii dekedda dhammaanay la wareegaan hay-adda b n o la yihahdo marka dekedda maamulkeedii iyo qaadista cashuurtii iyo shaqooyinka ka soconayay iyo shaqaalihii iyo kulli wax la wareegaysaa b n o may b n o waxay la wareegeysaa maamulka cashuur qaadista lama wareegeyso cashuurta dawladdaas kale waxay la wareegtay shaqaalihii ciidankii ilaalinayey iyo qaybtii khidmaadka ee dekedda oo wasaaradda dekeduhu qabanaysay wasiir dadku waxay sugayaan koodii oktoobar in sida heshiisku ahaa in dekedda aad ku wareejisaan shirkaddan maxaa dibudhaca keenay runtii dibudhacaas warta wuu jiray anaa anuskariye koodii bishiinu ahaa hase yeeshee arrimo badan oo dhinaca baa jiray xagga shaqaalaha ah xagga ciidanka ah xagga qaabka taarifooyinka ah sababahaas dartood baa waxay kalifayeen inaanu si fiican isaga heshiino oo runtii aan markii hore filaynay dee wuxuu inay maaragtay ay aanay markii hore nagaga keenin waxba halkiya laakiin ay markii dambe yidhahdeen shaqaalihii baa badan ciidankii baa badan hase yeeshee runtii maanta waxaan ku bareejiyey ciidan laba boqol ah iyo boqol iyo siddeetan iyo afar shaqaalaha shaqaalahaasi marka xuquuq ma yeelanayaan waxaan runtii umalaynayaa mar haddii hay-adda shirkad maarse brivate ay galeen inay runtii xuquuq fiican yeelanayaan waayo caymiskoodaan ka hadlaynay xuquuqda caafimaadkoodaan ka hadlaynay haddii wax gaaraan baan ka hadlaynay haddii ay noloshooda wax iska bedesho baanu ka hadlaynay runtii intaana inay qaadaan oo dee afartaa boqol oo qof shaqaale ah wax hawl yar ma ahayn inay maaragtay runtii la wareegaan runtii markii dambena waan ku heshiinay inay shaqaalihi o dhan maantood qaataan waxyaabaha wey waxyaabaha inta badan kalifay inay gadaal u dhacdo goormo ayay bilaabanaysaa shaqada dhabta ah ee ballaarinta deked horta waktigu wakti kooban weeye afar labaatan bilood weeye inay ku dhameeyaan hase yeeshee bilowgu wuxuu ku xirnaanayaa de haddaba waxaa la samayn doonaa tenderkii maxaanku idhahdaa markii la wareegaan muddo saddex bilooda inay ku sameeyaan tenderkii iyo dhisaynkii dhismihii dekedda kabacdi waxay de intaasun bay qadaysaan laakiin rajeedu uun afar boqol laba afar afar labaatan bilood inay ku dhammaato un weeye dekedda boosaaso waana heshiis qodob qodobkii dee fuli waayana dee meeshiisun baa lagu joojinayaa qodob kasta wuxuu leeyahay wakti maxaanku idhahdaa arrin kastoo la qabanaya wakti bay leedahay waxaa jira warar sheegay in muddo laba sanaa in dekedda la xiro laydinka codsaday ma jirdhaa wakti kooban inta dhismaha iyo ballaarintu ay socoto oo dekedda la xiri doono kafaaduba macquul maaha dekedda waa waa waa hantida keliya puntland leedahay inay saacad xiraato cid yeelaysaa ma jirto annaguna yeeli mayno dhaqaalaha yaga waa ku xiran dadkii baa noloshooda ku xiran tahay markaa taa maba yeeli karo dadka waxaa iska dhaadhicinaya waa dad baan u malaynayaa maskax isticmaalayn dekedda boosaaso one hour la xidhi maayo dekedda kale ilaa la dhiso dekedan cido weyman meeso laakiin waxaa jira shaki kaloo dadku muujinayaan wasiir d b wall halkaana b n o marka maxay taha b n o b n o runtii d b world runtii boqolkiiba boqol waa private mostig bay u badan tahay laakiin b n o waa dowladda dubay wey iskale laakiin waa isku hal jeermaan hal nin baa wada xukuma waa affiliated marka d b world bay hoos tagtaa d b world ma hoos tagto b n o wey b n o wey waa ka gaar laakiin dee waa un nin baa wada xukuma laakiinse waa dhinaca dawladdii tan u badan tahay halka tan kale brivate u badan tahay marka meesha waxaa ka baxaysaa d b wall miyaa heshiiska puntland la gashay mase b n o bay la gashay b n o bay la gatay sidii aanu heshiiskaba ku sheegnay b n o baa la galay laakiin dee waa laba kambani oo xiriir leh oo macaamila dhexdooda oo dee wada shaqeeya waa laga yaaba dadka bostale inay isku khaldaan ma laga yaabaa in wax ku kordhaan ama wax badan inay ku kordhaan oo aan ganacsatadu qaadi karin inay ku kororto cashuur hadda maaha hadda maaha waktiga wax kordhayaan waa marka la dhammaystiro dekedda laakiin hadba qaybtii wixii la sameeyo ama dekedda lagu soo kordhiyo haddii kharaj bay soo kordhinayaan lacag baa la gelinaya khidmaadkii waxbaa ku kordhayaan qofkiina hadda qofka shaqaalaha halka wax ka qabanayay ama gaariga wax ka qabanayay haddii dee khidmad fiican loo sameeyo waxaan aaminsanahay shacabka boosaaso ama ganacsatadu wax ay ku ilaawaan wax ay bixinayaan in meesha puntland waxa ay ku jirtaa nidaamka federaalka ah dadka qaybtooda waxay aaminsan yihiin in arrinkana ku haboon yahay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya heshiiskan qayb ka tahay marka ma la wadaagteen oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya arrinkan wax ma ka ogtahay dowladda federaalka ahi iyadii baa waxay kuwoodii ku wareejisay dhammaantood waad ogtahay private sabab ay uga hadli karto oo u oran karto tan boosaaso private lagu wareejin maayo horta dee macquul maydinla tahay waa jiraan xildhibaano iyo dad inaga ah oo diidiidan oo qaylinaya laakiin waa da shaksiyaad gaara weeye oo arrimo kale ee siyaasadeed uun dee lagu- waa jiraan dad dhulkooda loo soo diro soogoba la yidhaahdo laakiin muhiimaddu maanta soomaaliya wa- dawladi gacan kuma hayn karto deked airbortna kuma hayn karto marka een, madaxweynahan waan kula kulannay dubay anagu waa is aragnay hotelkiisaan ugu tagnay aniga gudoomiyaha baarlamaanka wasiirada dhammaanta iyo maalgashi wey wax maalgashi farmaajo waa accepted anaga wuxuu yidhi wax horumar aanu gelaynaa ma jirto dalka wixii kale oo difaacay arrimaha siyaasadeed waa gaar laakiin wax horumar ah runtii aad iyo aad baan ugu mahadsan yahay oo na soo dhaweeyey wax horumar oo anigu aan diidanahay ma jiro wey